Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kusoo gabagabaysay tobabar ku saabsan isticmaalka biyaha iyo maarayntooda kaas oo socday muddo afar maalmood ah ayna markaasi ka faa'iideysteen qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo soo xiray tobabarka socday muddada afarta maalin ah ayaa ka qaybgalayaasha ugu baaqay in ay bulshada ugu faa'iideeyaan waxyaabihii ay barteen isagoona uga baaqay in si wanaagsan ay markaasi uga faa'iideystaan cilmigii ay barteen triple b Een, waxaa farxad gaar ah inaan kasoo qayb galo ee maalinta ugu dambeyso seminaarka ku saabsan nidaamka triple b Een, sida waad ogtihiin wasaaradda waxay joogtooyin gelinaysaa in la helo ee, wada shaqeyn u dhexeeyo ee, adeeg bixiyaasha ee, biyaha iyo dowladda taas oo een, ku dhisan in la helo kalsooni is-aaminaad wada shaqeyn ka wasaarid ahaan waxaa farxad gaar noo ah inaan een, een, nidaamka aan hormuud ka noqono idinkana markhaatina kala noqnoqotaan seminaarka muhiimadiisa ugu weyn wuxuu ahaa inaad fahantaan faham guud aad ka qaadataan kadib na siisaan ama talo mid guud iyo mid gaarba in na siisaan saan een, ah, nidaamkan ku hirgelin lahayn sida kale waxaa aada iyo aada ugu mahadnaqaya howlan wadeennada wasaaradda biyaha iyagana shaqo gaar ay qabteen maalmahan inta meeshaan joognay saxaafadda dhallinyarada haweenka hay-adaha iyo dhammaan dadka kasoo qayb galay waa u mahadcelinayaa juhdi weyn aada geliseen ee, seminaarkan talooyinkiina macalinka ee, iyo tiimka ku howlana aruuriyeenna waa tixgelinaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin ee, waxaa farxad gaar ii ah inaa ee, tiim oo wasaarad ka mid ah inay maanta u safrayaan xudur si oo ayagana adeegan iyo seminaarkan u gaarsiiyaan bulshada reer xudur waxaa qorsho kale noogu jiro inaan gaarsiino degmooyin kale ee, sida deesoor afgooye een, buurnakaba iyo degmooyinka kale oo koonfur galbeed ee ka kooban marka aada iyo aada ugu faraxsanahay ee, maanta un wax waaye inaan soo xirno ee, seminaarkii socday waana farxada ii tahay kulley ee, waxaan rajaynaynaa inaan seminaaro kale iskugu imaano oo fikrad istaafsano marka waxaan si gaar idinka codsanaya inaa mar walba ee, juhdi weyn aada gelisaan markii oo seminaar ama shir laiskugu imaado ee, dadka ka soo qayb galo muhiimad gaaray leeyihin sababtoo ah waxaa matalaysiin inta ka maqan meesha marka inaad ku hadashaan afkooda inaad fikradooda soo qaadaan oo soo gudbisaan taasaan idinka rajeynaynaa